sabuuraddii boqol iyo afaraad naftaydoy rabbiga ammaan rabbiyow ilaahayow aad baad u weyn tahay oo waxaad hugan tahay murwad iyo haybad waxaad sida mare u huwataa nuur oo samooyinkana waxaad u kala bixisaa sida daah oo kale waxa qolkaaga saqafka u hayana waxaad dhigtaa biyaha dhexdooda daruurahana waxaad ka dhigataa gaari faras oo waxaad ku kor socotaa dabaysha baalasheeda waxaad dabaysha ka dhigataa wargeeyayaashaada oo waxaad madiidniyadaada ka dhigataa dab ololaya adigaa dhigay aas-aaska dhulka si aanu weligiis u dhaqdhaqaaqin waxaad ku dabooshay mool sidii dhar oo kale biyihiinna waxay joogsadeen buuraha korkooda canaantaadii ayay ku carareen oo codkii onkadkaaga ayay haddiiba ka baxsadeen waxay kor u fuuleen buuraha oo waxay hoos ugu dhaadhaceen dooxooyinka ilaa meeshii aad u samaysay waxaad iyaga u dhigtay xuduud aanay soo dhaafin si aanay mar kale u noqon oo aanay dhulka u daboolin isagu dooxooyinka wuxuu ku soo daayayaa ilo iyana waxay durduraan buuraha dhexdooda waxay waraabiyaan xayawaanka duurka jooga oo dhan oo dameer dabadeedyaduna way haraad beelaan aadda samadu iyagay ag deganaadaan oo waxay ka dhex gabyaan laamaha buuraha wuxuu ka waraabiyaa qolalkiisa dhulkuna wuxuu ka dheregsan yahay midhihii shuqulladaada isagu wuxuu ka dhigaa indoogu xoolaha u soo baxo oo geedaha yaryarna wuxuu u soo bixiyey in dadku ku isticmaalo inuu dhulka cunto ka soo bixiyo iyo qamri ka farxiyo dadka qalbigiisa iyo saliid uu wejiga ku dhaashado iyo kibis qalbiga dadka xoogaysa rabbiga dhirtiisu waa dheregsan tahay kuwaas oo ah geedaha keder la yidhaahdo oo lubnaan oo uu isagu beeray kuwaas oo ah meesha shimbiruhu buulkooda ay ka samaystaan xuurtuna gurigeeda waxay ka hor dhisataa geedaha waaweyn buuraha dheerdheer waxaa leh riyaha debedda dhagaxyada waaweynuna waxay gabbaad u yihiin wallooyinka isagu dayaxa wuxuu u sameeyey xilliyo oo quraxduna dhicitaankeeda way taqaan waxaad samaysaa gudcur oo habeen baa yimaada markaasay xayawaanka duurku soo wada baxaan libaaxyada aaranka ahu waxay u ciyaan ugaarsigooda cuntadoodana waxay ka sugaan xagga ilaah oo kolkii qoraxdu soo baxdana way noqdaan oo waxay iska seexdaan godadkooda dadku waa u soo baxaa shuqulkiisa iyo howshiisa ilaa tan iyo fiidka rabbiyow shuqulladaadu tiro badana kulligoodna xigmad baad ku samaysay dhulka waxaa ka buuxa hodantinimadaada halkoo waxaa ku taal bad weyn oo ballaaran gudaheedana waxaa ku jira waxyaalo gurguurta oo aan la tiri karin iyo xayawaan waaweyn iyo kuwo yaryarba halkaas waxaa ku socda dooniyo oo waxaa halkaas yaal bahal badeed oo lawiyitaan la odhan jiray oo aad u abuurtay inuu ku dhex cayaaro kuwaas oo dhammu adigay kaa sugaan inaad cuntadooda siiso wakhti ku habboon oo waxaad iyaga siiso ayay isu soo urursadaan gacantaadaad furtaa oo waxay ka dhergaan waxyaalo wanaagsan wejigaagaad qarisaa oo way dhibaatoodaan naftoodaad ka qaaddaa oo way dhintaan oo waxay ku noqdaan ciiddoodii waxaad soo dirtaa ruuxaaga kolkaasay iyagu abuurmaan dhulkana waad cusboonaysiisaa rabbiga ammaantiisu ha sii raagto weligeedba oo rabbigu ha ku rayreeyo shuqulladiisa isagu dhulkuu eegaa oo wuu gariiraa wuxuu taabtaa buuraha oo way qiiqaan intaan noolahay oo dhan ayaan rabbiga u gabyi doonaa oo ilaahay ayaan ammaan ugu gabyi doonaa intaan jiro oo dhan fikirkaygu isaga ha u macaanaado rabbigan ku raynrayn doonaa dembiilayaashu dhulka ha ka baaba'een oo kuwa sharkiluhuna yaani mar dambe sii jirin naftaydoy rabbiga ammaan rabbiga ammaana